الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات
suuriya waa dal dhacaa dhulka barakaysan ee shaam xilligan la joogana waxa uu ka mid yahay waddamada dhacaa dhulka loogu yeero bariga dhexe wuxuuna ku yaalaa galbeedka qaaradda aasiya waqooyi waxaa ka xiga dalka turkiga halka ciraaqna uu kaga beegan yahay bariga koonfurna waxaa ka xiga dalka urdun galbeedna waxaa kaga aadan filistiin lubnaan iyo badda mediteraneanka masaaxo ahaan wuxuu dalka suuriya ku fadhiyaa beddhan boqol siddeetan iyo shan kun iyo boqol iyo siddeetan kilomitro iskuweer ah marka laga hadlayo juqraafi ahaan dalka suuriya waxa uu ka mid yahay dalalka leh buuraha iyo saxraha gobollada kala duwan ee waddankaasina waxa ay ka kooban yihiin ilaa afar iyo toban gobol magaalooyinka ugu caansan ee dalkan waxaa ka mid ah dimishiq oo ah caasimadda ximis xalab xamaah allaadiqiyah duuma darca arraqa idlib albaab iyo kuwo kale marka dib loo raaco taariikhda wuxuu dalka suuriya ama shaam ahaa goob ay saldhigteen dowlada iyo imbaraadoriyaad qadiimi ah oo dunidaas soo maray ruumaanka ayaana mar ku amar ku taaglayn jiray dhulkan ilaa markii dambe uu islaamku ka dulqaaday markii la dhisay dowladdii islaamka ee saldhiggeedu ahaa magaalada madiinah waxay kolonyooyinkii faatixiinta ahaa xoogga isugu geeyeen sidii loo xurayn lahaa dhulka shaam looguna soo dabaali lahaa towxiidka hadafkaas sarreeya awgeedna waxaa shaam ku aasan boqolaal ka mid ah saxaabada ridwaanullaahi calayhim wakhtigii uu dowladda islaam ka hogaaminayey khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu ayuu islaamku ku jilba fidsaday inta badan magaalooyinka shaam gaar ahaan suuriya saxaabigii jaliilka ahaa ee abu cubayda ibnu jaraax ayaa hogaaminayey ciidamadii muslimiinta ee furtay badi magaalooyinka waaweyn ee suuriya waxaana markaasi kadib ay shaam noqotay wilaayo ka mid ah wilaayaadka ugu muhiimsan dowladda islaamka waxaa dhulkan degay jiilkii saxaabada ee jihaadka ku gaaray meelo fog oo caalamka ka mid ah taabiciyiin badan ayaana ku dhashay oo ku barbaaray kuwaasoo iyaguna sii ambaqaaday jihaadkii ay ku dhasheen kuna soo barbaareen markii uu dhammaaday cahdigii khilaafadii raashidada ahayd waxay shaam ama suuriya noqotay saldhigga iyo xarunta dowladdii umowiyiinta ee uu aas-aasay saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu dimishiq ayaana in ka badan boqolaal sano oo xiriir ah looga talinayay muslimiinta kolonyooyinkii faatixiinta ahaana laga sagootinayey waxaana ay noqotay xarunta xadaaradda iyo ilbaxnimada iyadoo ahayd markas laga doonto culumta shareecada islaamka maadaama ay degganaayeen inta badan culimmada muslimiinta ee ahluxadiidka ahaa dowladdii cabbaasiyiinta ee iyaduna qarniyo maamulaysay muslimiinta ayaa dimashik ka beddeshay caasimaddii muslimiinta baqhdaad ayayna saldhigteen xilligaas inkastoo culayskii dowladnimada laga dulqaaday shaam haddana makaanadeeda marna may nuqsaamin markii ay yaraatay awooddii dowladdii cabbaasiyiinta waxay shaam ama suuriya noqotay xarunta dowlado yaryar oo marna taabacsanaa cabbaasiyiinta marna ahaa kuwa madax bannaan dabayaaqadii qarnigii kow iyo tobnaad saliibiyiintii ka soo duulay yurub ayaa qabsaday qaybo ka mid ah shaam halkaasna waxay ka aas-aaseen imaarado saliibi ah laakiin halgan jihaadi ah oo tobannaan sano socday waxay muslimiintu ku guulaysteen inay mar kale xoreeyaan guud ahaan dhulka shaam oo uu ka mid yahay dalka suuriya wuxuu dalka suuriya ka mid ahaa meelihii martigeliyey duulaanadii sida daadka oo kale ahaa ee tataarka ciidamo uu hogaaminayo holaako ayaana xasuuqyo arxandaran ka geystay magaalooyinka dalka suuriya cahdigii dowladdii cuhmaaniyiinta waxay suuriya ahayd goob ka agdhow taliska dowladda dhexe ee islaamka maadaama cuhmaaniyiinta caasimadoodu ahayd istanbul oo ku taalla dalka turkiga markii ay yaraatay awooddii cuhmaaniyiinta kadib waxay suuriya ka mid noqotay meelihii ay qabsadeen reer galbeedka faransiiska ayaana qayb ahaan qaatay dalka suuriya laakiin waxaa looga hortegay halgan adag oo ku qasbay inay dalka ka baxaan hase ahaatee waxay samaysteen xulafo iyaga wakiil ka ah dhaqan ahaanna taabacsan kooxda calowiyiinta ayaana inta badan talada dalka suuriya gacanta ku qabtay wixii ka dambeeyey aasaaskii suuriyada cusub dagaaladii dhacay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii wuxuu dalka suuriya ka mid ahaa dalalkii carbeed ee dagaalka magaca ah la galay yuhuudda xoogga lagu dejiyey dhulka falastiin ugu dambayntiina waxay suuriya dagaalka ka baxday iyadoo qayb ka mid ah suuriya gaar ahaan buuraleyda aljawlaan ay yuhuuddu la wareegeen kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii waxaa dalka suuriya ka bilowday kacdoon jihaadi ah oo ay horboodayeen culimmadii ikhwaanulmuslimiinka waxaana kacdoonkan uu ku soo dhammaaday xasuuqii caanka ahaa ee ka dhacay xamaah kaasoo nidaamka nusayriyadu u geystay dadka muslimiinta labada kun kow iyo tobankii wuxuu dalka suuriya ka mid noqday waddamada carbeed ee martigeliyey kacdoonkii guga carbeed ee looga soo horjeeday hogaamiyaashii keligii taliyaasha ahaa ee ka arriminayay dunida islaamka kacdoonkan ayaana suuro geliyey in gacanta nidaamka laga saaro magaalooyin badan oo ka tirsan dalka suuriya
كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات